جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax khamiis ah taariikhdu waa kow iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale sheegay in maalmaha soo socdo si rasmi ah uu u dhaqangelin doono heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabishada itoobiya ay ku siiyeen badda soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dowladda silibiyadda ee kenya ayaa ku eedeeyey hay-adda sirdoonka dalkaasi inay ku fashilantay ka hortagga weerarkii dibadbaxayaashu ay ku qaadeen xarunta baarlamaanka kenya munaasabad lagu maamuusay hooyooyin da ah oo bartay farta iyo akhriska qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ee baay sargaal iyo askari taayib ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah ayaa isku soo dhiibay wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo qaar ka mid a qabaa'ilka dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaano hoostaga magaalada kismaayo dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan markan war deg deg ah howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe waxay ku dileen askari murtad ah waxayna kasoo qanimaysteen qorigii iyo booshkii uu ku hubaysnaa askariga murtadka ah ee la dilay maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale sheegay in maalmaha soo socda si rasmi ah uu u dhaqangelinayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabishada itoobiya ay ku siiyeen badda soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushaybe murtad muuse biixi cabdi oo madaxa maamul goboleedka shahaadaladirirka somalilan ah ayaa madal uu khudbad ka jeedinayay waxa uu ka sheegay in maamulkiisa iyo dowladda xabashada etoobiya ay si degdeg ah u dhaqangelin doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu ugu wareejiyey qayb ka mid ah khayraadka ummadda soomaaliyeed muuse biixi ayaa sheegay in labada dhinac ee maamulkiisa etoobiya ay ka go'an tahay fulinta heshiiskan xaaraanta ah oo uu tilmaamay inuu u horseedi doono aqoonsi buuxa oo maamulkiisa uu ka helo etoobiya xasan murtad oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayuu tilmaamay inuu oggol yahay bixinta dhulbadeed soomaaliyeed isagoo xusay inuu ka xun yahay keliya in heshiiskaasi ay gasho somalilan ictiraafka dowladda horeysa wax kasta aanu kala goosane ay timaado arrintaasi waxay maraysaa in labada dhinacba etoobiya iyo somalilandba ay ka go-an tahay in agreementka la saxeixo oo hoyga loo bedela xeel uu horgalo haddaan muxuu qabanayaa maraya innaga waxba dhulkanigama yaallaan aroorta hadday qolada kala diyaar tahay inaguna diyaar mayno waa dal ballaaran go-aanyada ku abshiray inankaasi ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna taxadarkiisa waa ka arkaysa laakiin waktiga la qabanayo waxaan sugnaa u waafarinta ahayd waktigaan soo dhawaado taasina insha allahu deg deg oo noqoto hadalka muuse biixi waxaa ka sii horreeyey wasiirkiisii arrimaha gudaha murtado maxamed kaahin kaas oo sheegay in xasan sheekh maxamuud uusan ahayn in dekad uu ku wareejiyo etoobiya tan keliya ee gacantiisa ku jirtana ay tahay dekedda muqdisho taasoo uu sheegay inay aada uga fog tahay etoobiya sidaasna uu uga xun yahay heshiiska maamulkiisa uu ku wareejiyey khayraadka ummadda soomaaliyeed mahadsanid abushayba madaxweyne ku-xigeenka dowladda silibiyadda ee kenya ayaa ku eedeeyey hay-adda sirdoonka dalkaasi inay ku fashilantay ka hortagga weerarkii dibadbaxayaashu ay ku qaadeen xarunta baarlamaanka kenya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir madaxweyne ku-xigeenka dowladda kenya ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka dalkiisa ay ku fashilantay howlihii loo egmaday eena ka hortegi weysay weerarkii dadka kenyaanka ay ku qaadeen xarunta baarlamaanka ee dalkaasi rijathi gajakuwa ayaa isagoo khudbad ka jeedinayay magaalada mombaaso waxaa uu mas-uuliyadda wixii dhacay dusha u saaray taliyaha sirdoonka kenya nuuraddiin xaaji wuxuu ugu baaqay in xolka ka dego islamarkaana ruuto uu soo magacaabo taliyo cusub oo ay yeeshaan sirdoonka dowladdaasi waxaan leenahay adeeg sirdoon oo aan shaqaynin nuuraddiin xaaji waa inuu qaataa mas-uuliyadda dhimashada iyo dhacdada xarunta baarlamaanka waa inuu iscasilaa waana inuu oggolaadaa ruuto inuu soo doorto agaasimo karti leh oo miyarqab ku soo celiya n i s ayuu yidhi gajakuwa qalalaasihii saacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada nairobi ayaa khilaaf ka dhex abuuray mas-uuliyiinta kenyaanka ah taasoo keentay in ruuto lagu cadeediyo inuu ka laabto mashruuca maaliyadeed ee uu doonayay inuu meelmarsado ee dadka kenyaanka ay ka soo horjeesteen mahadsanid xaaris munaasabad lagu maamuusayay hooyooyin da ah oo bartay farta iyo akhriska qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo salaatiin waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha deegaanka iidaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah oo la siinayay ku dhowaad konton haweenna oo qaarkood toddobaatan jiro ah kuwaasoo ka qalinjibiyey akhriska iyo qorista kitaabka qur-aanka kariimka haweenkan shahaadooyinkan qaaligaa la siiyey waxay dhiganayeen maraakista kale ah maymuuna iyo umusawda oo ka mida maraakista ka furan gudaha deegaanka iidaale islamarkaana gaarka u ah haweenka muslimaadka oo keliya culummadii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale isagoona sheekha goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badan weelmage walbarasho yaraag iwanagmile kan yarn warbarasho baahane kan wiin baa kusii daron laanka wiingaa kusii daron mayl fuday cumriga ini gaabadaahayo ini walbarashada horan wedo rasuul sal allahu alayhi wasalaama martiis wiinadaay daacad ilahay hore aan ziyaadi jari maywale dhimashada dhawaati adin mayli koofada wali adduunyaha dhagtay dadka wiin geeka maylay roogtan walbarashada roogtan dadgaar mayli ku yaaba iyaal laho idayga hayaano iyaalsho guursideeno inshaqahayaan walnan baradaanusku ruwaal argaahay adduunyaha dhagtay saacadda wali ku bilaaw adoo galankaa quuyanyo aragtii gaddaad haysato loogaad haysato buugaad haysato abtugaasle inaad dhimato ka diyaar garow qaar ka mid a haweenkii ka qalinjabiyey maraakista aan hore ku soo sheegnay oo iyagana la hadlay idaacadda islaamiga andalus qaarkoodna ahaa toddobaatan jiro ayaa tilmaamay in farqi weyn uu u dhexeeyo xilligii hore iyo maanta oo shahaadooyin qaali ah la siinaya islamarkaana ay ka qalinjibiyeen akhriska iyo qorista qur-aanka kariimka ilaahay ama hadan sugunahay anna migi aan isku warhamo ilan toddobaatan jir ee waa ahaa dadka walaala baray ardayta ee waa ka jira ilaahay ama had ii shukrun leh ilaahay ama had leh geeka unoo aliifka ii baada ii taada ii unu ishal gorodaana seeni alxamdulilah geeka waliba aayad quraan ee baqara ibarabanaas dhatiyobeelan aan kaii kornamale ilaahay aka ma hadsan may in sheegaayo baraanay ilaahay ku obsadaa diinka barada diin lang barada kornamale anta hadda inti roogto magalow ku balaan lang an oowin ama ka jira malihi alxamdulilah ana geeka kitaab meelili inku feedu meelaan ku akriyi kornamale anoo walban kasaan elifka maada arage wali ini kor dhawinye ini hoos dhawinye ini godinye ana inshalbii korn macalinkii hay inshalbii alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayba sagaalki bilood una ka jarni umu maymuna dugsigi leeraay una ka dhikadaani nahani baraay alqiraaca walkitaaban hani baraay kolay farbarshay maybu hanin gabagabaawi yaa digeeka muddo saddex bilood ee sugaani intixaamkina noo qaadi alxamdulilah usigiyaha digeeg bandhig shay-ana haweenkan oo tiradooda ay ku dhoweyd konton islamarkaana u badnaa haween da ah ayaa la siiyey shahaadooyin qaali ah oo ka turjumayey inay ka qalinjibiyeen akhriska iyo qorista qur-aanka kariimka kadib muddo sagaal bilood ah oo ay wax ka baranayeen maraakiistan wilaayada islaamiga ee baay ayaa juhdi ballaaran gelinaysa waxbarashada qur-aanka kariimka iyadoona aan loo kala harin rag iyo dumar islamarkaana haweenkii da-da ahaa qudhooda ay baranayaan qur-aanka kariimka taasoo muujinaysa in qur-aanka aan laga weynaanin qof kastana uu baran karo uuna xifdin karo qur-aanka kariimka sargaal iyo askari taayib ah oo ka soo baxay safka cadowga alla ah ayaa isku soo dhibay wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgadood aan ku horumarno wilaayada bakool waxaa warbixintan inoo faahfaahinaya cabdiqani maxamed isxaaq caliyow xulbaale waa sarkaal taliya unug muddo saddex iyo toban sano ah ka tirsanaa murtadiinta kaas oo shaqooyin kala duwan usoo qabtay maamulka ashahadala diriirka ah ee koonfur galbeed sarkaalkan oo tababaro kala duwan ay soo siiyeen saraakiil etoobiyaan ah iyo kuwa murtadiin ah ayaa muddo saddex iyo toban sano ah garab iyo gaashaan u ahaa murtadiinta isagoona kasoo shaqeeyey goobo kala duwan oo ka mid ah gobolada baay iyo bakool waxa uu ugu dambeyn isagoo taa'ib ah isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool isaga oo wataa qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta waxa uuna markii toobada loo qabtay waraysi gaar ah uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus ugu horeyn waxa uu ka waramay qaabka uu ku raacay murtadiinta iyo cidda ku dhiiragelisay isagoona ka waramay qayb ka mid a maraaxiishii uu soo maray magacay waybalerey isaaq aliyo holbal olnangasaw aankaa digdig wayba nimanku murtadiinta kakabiray dolo etoobi mintii lamada kuntumiyo kowdi yawaa dolo etoobi tababar ka qaadaday muddo oo sagaal biloode yawaa tababarnaynsoodi kadib ada wali tababarkii kijirnoobo lankubiyay lankoo etoobiyaanka gaalayahay kabaasiyeeda hubkeenanasi hubki boonasi baawuran nanasari gawaari oome baahanaada yuudhiyaal adhameedayaal dad shacabaa leeyin kidhaasho shacabaan geli oo yoosahayanqad dooloo ku tabnay garbaarey tasiyaa ka galnay garbaarey hoba koynay meelas ku deganaynayin ada isku fadhiinale haruntalay ka jarnay kudhidan haysanay kabaadise adowkiana meelihii tashkiile mid warba tababarka igeli yaa waa xasas goosani luug asla koyni luug markuuna koyni kadib muddo dhowr bilood yaa meel roogni hatana baydhawisaani kabaada sanad iyo lamasana haroogi wayba guriga aami guriga hobana aami wal ihiri sadde bilood amala hirinaadi bal haydhi weejida koy weejida hobana koy hatana bilooli hiri kabaadaad malaaga idamiini wal haydhi kabaasi hatana tababarki iyo koonfur gabeed tababaragahay oo guridalkasihay iyo waatan hobleyasi waxa uu sidoo kale ka warbixiyey gaalnimada ay ku dhaqmaan murtadiinta iyo dhibaatooyinka maleeshiyaadkooda ku nool yihiin wuxuuna ugu dambeyn baaq towbadkeena u diray maleeshiyaadka weli ku madax adeegaya gaalnimada ay ku sugan yihiin wayba leendhiibay unug oo sagaal qofe iyowaa xukumaay wayba degnaynay haradun oo eelboorkiona magaala dhahdayo ah dhibaatooyo gudaajamadeynaba aragii hortalimanka waladiinlaari makadhagamaayan inio gaaleeyin iyo addeen ah askukubahi dhibaatadaas dhunaa maanaa oyo hojoo eh ani bahaysaamay taskukutabi wayba lakooyay gurigayi booshkay i tuutagay iyo lakooyay yoona waliin laagay beesiliin kuweeli ada waybaan saasaya waa laayinka dhowaay anugii nadiif ah ngobsaane muslimiinta kadhaasoodo oo anina adduunka iyoona adinyaday hata gobsada fadow meel almeelana fadoo marahay dhawaashiwiin lahay dhawaay dadka hata meele ka jiraano oo meele gaalada roogan oyoon dhibaatadaas ka jiran waybaan ku baagay iniyoo kutaba busheenano ilaahay jeenku naqdan a muslimaano muslimiinta ha dhagalan meelingoo nabadiya alla kooyano diintilaka ka dhagamahay oo muslimka kashal dambeey iniyoo ku kooyan
sarkaalkan isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee bakool ayaa kusoo aadaya xilli labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay wilaayada islaamiga ah ee bakool ay soo bandhigtay askar kale oo taa'ibiin ah mahadsanid cabdiqani dhanka wilaayada islaamiga ee galgaduudna waxaa warbixintan inoo haya marwaan maxamed taa'ib cumar cismaan garuulna wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee duulaanka diinadarnimada ah ku soo qaaday wilaayada galgaduuda isagoo murtadiinta ka soo raacay deegaanka cadcadday askarigan taa'ibka ah ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka macuusleyda ee ku sugan degmada calleera isagoona si dirqi ah uga badbaaday weerarkii barakaysnaa ee mujaahidiintu ay ku laayeen murtadiin fara badan ee ka dhacay degmadaasi waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda iyadoo toobada uu qabtay maamulka degmada wuxuu taa'ibkaani idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warramay falka riddada ah ee uu ku dhacayu sida ugu biiray safka cadowga muddo sanad iyo siddeed bilooda ayaa nimankan macuusliyada ka mid ahay ayinkuu joogo meesha la yidhaahdo cadcadooy ayaan ka soo raacay ceeldheer mise gawaay intaas markii la imaanaya ayaan la socday markii laga laabtay waa la laabnay markii dambe oo haddana lagu soo laabtay na waa la socday marka haddii aan arka dhaqamada meesha yaallo iyo xaaladaha ka jiro oo xag diiniyeeneed iyo xaalad walbaba aan u fiirshay iyo caqabadaha yaal iyo dadkii oo maalin walbo haddii la yimaado maarata dhaawacii laga kudayo oo xaaladuhu ay khatarteedu badan tahay nin waxaan isiri diintaadana waxaysan gelin noloshaadana ha ku layicine ahalkaaga la xiriir sidaasna walaayada arrimahaaga ugu gudbiyaan waxaan ka imida degmada ceeldheer waxaan ka qaban jiray macuusleyaan ahay qabiil oo qoryo iyo baabuur isu soo saaray oo in dagaal la wado oo al-shabaab lala dagaalamo qaab ah wado ayaan soo raacay ninka raggaana intaan ilmaha kasoo hoos qaadayna waa u yeertaaho wax walba waa qabtaan laakiin xaqiijiyan markaan aniga cuusina ku noolaayoon walaayada ku hoos noolaayo iigu horeysay iyo markaas laba sano aan maqnaay haddaan isbarbar dhigay nasrigaan ka hoos baxon ku caasiyoobay ayaan hadda ilaahay igu soo dhawaadhay uguna tooba keenay sidaasaana ku imid sidoo kale taa'ibkan ayaa ka warbixiyey dagaaladii uu ka qaybgalay ee mujaahidiintu ku gumaadeen maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday wilaayada isagoona si gaar ah uga hadlay weerarkii ka dhacay ceeldheera wuxuu sidoo kale sheegay inuu istaaf u ahaa horjoogihii macawisleyda ee lagu dilay ceeldheera kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulle maxamuud cabdi aniga sabdigii subaxdii ceeldheer ayaa igu khatar badnayd khatarta aan isri xaaladaanu xaalad maahin ee wax aan haayo inaan tuuro oon meel isaga rido aan ku sigdhay subaxaasay ahayd dagaalka ceeldheer anagu meesha la yidhaahdo ceel weef ayaan difaac uga jirnay meeshaas macawisley aan haynay qolada ciidamada ah oo kaleo meelaha degan garabkaan isku hayno oo qaalid buulid oo kuwa lagu magac daray ahay dagaalkii markuu meesha ka dhacay meeshii kala firxadaa dhacay midka taliyahayo na xukumaayo cabdulli cabdi la yidhaahdo mid isagoo dhaawaca cararayo midka duqaasaa na xukumaayey asigana looma cidaynoo meel cidlaha looga tegey xaaladina hadday cuslaatay in qof walbaahu nafteeda say u maaray karta ay u maaraysay meeshiina waa laga kala orday ugu dambayntii taahibkan ayaa fariin baaqaa u diray askarta murtadiinta ah ee uga soo tegay safafka maleeshiyaadka riddada islamarkaana uga baaqay inay ka soo baxaan safka murtadiinta iskuna soo dhiibaan wilaayaadka islaamiga ahaa waxaan ugu baaqayaa inaysan naftooda aysan riski ku gelin ay ilaahay ugu toobo keenaan ay sidaan kale anugu aan uga soo kacay oo nabadoonka iyo ahaladeyda aan ula soo xiriiray iyo sida sharafta le karaamaha le laysoo dhoweeyey inay dhabagalkeedii ka shaqeeyaan isaga soo kacaan taacibkan lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa ka mid noqonaya askarta aybiin ah oo garwaaqsaday inay duulaan ku yihiin shareecada islaamka kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mahadsanid marwan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo qaar ka mid a qabaa'ilka dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaano hoostaga magaalada kismaayo sida warbixintan oo ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada si gaara qabaa'ilka ku dhaqan deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uuna horkacayay sheekh axmed abu yunis islamarkaana kormeero iyo socdaalo ku marayay deegaano ka tirsan wilaayada waxa uu dhowaan gaaray dhulka wayaanta halkaasoo kulamo muhiimah uu kula qaatay salaadiinta iyo waxgaradka beelaha dega deegaanadaasi kulanka waxaa looga hadlayay amniga horumarinta dacwada ilaalinta dhirta iyo arrimo kale oo qayb ka ah in qabaa'ilka dega jubbada hoose ay kaalinkooda ka qaataan dagaalka jihaadka ee ka socda bariga afrika ugu horeyn sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo madasha ka hadla ayaa jeediyey kelimaad isugu jira dardaaran iyo dhiirigelin qofka haddii aan jihaadin ama naftiis aan ugu sheekaynay jihaado waa qayb munaafiqnimo ee ku dhimana markan ilahay subxan taala naga badbaadiyo naafiqnimada ilahay naga badbaadiyo si aad dareemaysaa nimankaa maanta halkan aad joogaan dee anaga moogtahay na lasheen in hebel ha ahaadaan in kada ha ahaadaan waxaa loo baahanya markaan qaabka oo moogtahay u shaqaynayaan qaabkee waay inaan hor istaan si kasta ahaadaan saxaabada markii aad fiirisaan qof baa adeerkiis oo moogtahay aabihiis abad ku dhufanaya qof baa walaalkiis ka hor imaanaya moogtahay oo marka maxaa lagu kala tagaay diinta lakum diinukum waliy diini aayaddan sooma tilmaamayso alwalaa walbaraa alwalaa sooma tilmaamayso inaan ka dhabayno war waxa noo dhexeeyo waa diinta waaye wax noo dhexeeyo kitaabkii sunnadu waaye markan kitaabkii sunnada aan difacno diinta yaa iska leh allah yaa ilaalinteeda laga rabaa annaga ballan ma naga tahay inaan diinteen difacno oo aan khiyaano iyo waxaa weye hooskaan ugu bahan samayn ballan ma naga tahay ma ku ballangnay ma ku ballangnay ilaahayo subxaana wa tacaala adaa markaa adka qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka beelaha dega deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo ayaa goobta ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu balamay iyagoona talooyin dhaxalgala soo jeediyey gurgur lama shiraystiy hashii geela ka irmaane gabood laguma fala meel hadday gogasha kuu taale halkaana ciddaana caawa kuu martiday ood u martitood gogol kuu dhigtay oo geel iyo caano kuu listay leylkii haddaad ku dheelmatoo debaata ciddi ku samaysa gabood ma kaa mudantaha ciddaasi kaama mudna gunta lagama jiro geed hadduu kuu gabaad yahay ayaa gunta laguma jara ahay geed hadduu kuu gabaadyahay bal fiiri geedkan qoolaati baa leh waan jirnay xaggeen maanta hergeli lahayn haddaan isku duubnaanno gacmahooda jir bay wax ku qabtaan amnigeenna wuu wada sugnaanayaa wilaayada waxay inoo keentay qodobadii ay nagala hadashay hadday noqoto dacwo hadday noqoto jihaad hadday noqoto deegaankii iyo dhirtii la jarayey hadday noqoto badeecadii kulli waan soo dhowaynaynaa waana kala shaqaynaynaa insha allahu tacaala odayaasha horey u sheegay waan kala shaqaynaynaa waan garab istaagannahay waxaan ku boorinaa dharta in macnaha ay difaacaan oo la celiyo oo dhartaasi oo beelaha soomaalida gaar ahaan beesha anaan ka dhasho beesha gaaljacal oo degmada kismaayo in waxaan kula talanaa ay difaacaan oo dharta ay macnaha celiyaan waxaa kulankan midkii kasii horeeyey uu ka dhacay degmada badhaadhe kaasoo ay ka qayb galeen salaadiintii waxgaradka beesha muqaabul ee degta dhulka jowraha mahadsanid bashir ugu dambayntiina dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho faahfaahinta warbixintan waa kan cazaam carafaat dabkan oo ka kacay maqaacyad ayaa ku faafay goobo ganacsi oo ku kala yaala iskiisada taleex iyo tarabiyaane ee magaalada muqdisho waxa uuna geystay dabka khasaare hantiyadeed aada u fara badan qaar ka mid dadkii goobjoog u ahaa dabkaasi ee wax ka damiye ayaa ka waramay khasaaraha uu geystay dabka waxaan soo aadnay dab ka kacay maqaayadan iyo madbacadda ku dheggan waa nimid ilaahayna waa nugu guuleeyey inaan dabinno dabkii alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waxaan maraynaa gebagabadii waanan ka baxi rabnaa mar dhow haddii ilaahayna dabka waxaa jira qaab loo maro waxaa la isticmaalaa dab waxaa la isticmaalaa biyo waxaa la yidhahdo foom dabkaan waxaa marka dabka biyaha loo isticmaalaayey waanu ku dabinnay khasaaraha hantidii meesha taallay wuu burburiyey magaalada muqdisho waxaa ku soo batay goobaha uu dabka uu ka kaco islamarkaana geysta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed kaasoo soo gaara qaybaha bulshada soomaaliyeed aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu